waxaa magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha dahabka ee suuqyada magaalada jowhar taasi oo saameyn ku yeelatay ganacsatada iyo dadka iibsada isbeddelkan ayay ganacsatada u aaneeyeen sababo la xiriira sare u kac ku yimid doolarka xaaladda caalamka iyo isbeddelka qiimo korarka suuqyada cabdicasiis cabdulle oo ka mid ah ganacsatada jowhar ayaa ka warbixiyey isbeddelkan ku yimid qiimaha dahabka dahabka isbedela ku yimaaday markii hore iska raqiis oo ay waa iska jabnaaye laakiin hadda saa'id uu kacay haddana suuqyada caalamka oo isbedelayo haddana waa issii bedelaasne hadda hawadu ku jiryaa micnaha qaali saa'id waa isbedelkiisa ada saddex bil camal waa socyaa laakiin saddex bil wixii ku horreeyey gisto waa ceynta marka laakiin hadda dagaaladan waxaan iyo isbedelada waa sii qaaliyoobay oo kor usii kacada bishaan dhexdeeda meeshii laga gedi jiri markii hore lixdan iyo shan lixdan konton iyo sideed meeshii laga gedi jiri meesha ugu badan adag toddobaatan ay ahayd laakiin hadda zaa'id waayo midkiisa celiska oo sagaashan iyo sideed midka kale boqol iyo toban ilaa iyo boqol iyo shan u dhexeeya asne oo cuseebka marka hadda hawadu ku jiryaa qaalkiisa zaa'id waaye waa dadkii markii hore oo maxaa laleeyahay haastay aad faa'iida ugu jirto laakiin dadka hadda gadanaya si qaaliyu kusoo galaa oo qiimo zaa'id u koreeya waxaa ogaan aniga horta saddex bil ka hor aa ogaanay inuu qaali laakiin haddana se hadda dagaaladan waxaa sii bilowdeen si fiican usii qaali xiligaas raqiisma kusoo gadina micnaha markii hore gistii taali waa walsii gadinay maano laakiin hadda qaalinuu soo galay oo saa'id uu qaalisan hadda wallaahi dadka horta sidii markii hore u iibsan jirin hadda uma iibsadaan sababtoo hadda halkiisa garan markuu sagaashan iyo sideed ama boqol markuu yahay labadii garan laba boqol waa marka dadka aana reer tabareed iska waa dad iska beeraley waaye hadda micnaha sidii markii hore uu soco jiri oo loo kala iibsan jiri loo keeni jiri loo sii qaadi jiri ma socoto hadda marmar qofkoo walaayo ilaahay waxyar iska sii maayne sidiisii hor looma gato ayagana hadda waxay sugu yihin inuu raqiis noqdo asna kor loo sii socdaa wax soo laawan wey malabo maalin maalinta ka dambeys wax lagu darsameeya loo amaanin walaxaa kasoo dhim maldhooy aniga inuu raqiis noqdona fiican sababtan waxaa waaye markii raqiis uu yahay waa wax waa noo soconay waa laga gadanaa waa lagu keena waa laga sii gadanaa socodkiisa saa'idan laakiin mar haddoo qaalo waxaad adil iska haysa waaye meesha ku yaalo waa wax dhaqdhaqaaq iyo socodkii badnaay ma laha marka aniga waxaa dan noogu jirta inuu raqiis walaahi isbedelka oo suuqyada caalamka le waa maadaama shidaaladii iyo wixii dhan ee kor u kaceen dagaalo ee jiraano wixii iska qaaleen asna sidaasaa keenaysa inuu qaalo halkii garaan horta markuu celis yahay waa hadda sagaashan iyo sideed sagaashan iyo shan sagaashan u dhexeeya markuu celis yahay markuu cuseeb yahayna boqol iyo toban ilaa iyo boqol iyo shan u dhexeeya markiisii hore waa wax saas ay mahaanba konton iyo sideed lixdan oo iskaga jira intuu qaaliyoobin horteed waana dadka markay saa'id ku jeclaan oo la kala gada jiray oo si fiican u soconaya konton iyo sideed ilaa iyo lixdan oo iskahaya laakiin hadda qiimihiisa saasoo maraya karaamaadkana markaa ka saasay kala marayaan ayagana cuseebkiis iyo celiskiis sar u kacan ku yimid qiimaha dahabka ee suuqyada magaalada jowhar ayaa muujinaya isbeddel dhaqaale oo si toos ah u saameeyey ganacsatada iyo macaamiisha